halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisanaayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaanu dhegeystayaal idinku soo dhoweyneynaa barnaamijka waxaana aanu caaway mar kale idin bilaabi doonaa barnaamijkii imtixaanaha ahaa oo aad jeclaydeen ee dhexmarka kitaabka quduuska waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caaway idiinsii wadi doonaa cutubka toddobaad oo mowduuca laga hadlayaana waxa weeye wadaadnimada masiixa oo lagu sifeeyo inay tahay tii derajadii malkiisadaq laakiin aan ku heer ahayn tii haaruun oo ahaa wadaadka reer binu israa'iil waxaana aayaddu ay ka hadlaysay taambuuggii muuse tusniinta loogu muujiyey waxaanan idiin sharaxnay waxyaalaha ku jiray taambuugga sida maacuunta macbudku lahaa iyo laambadda iyo weliba kibista tusniinta oo iyadu calaamad u ahayd masiixa oo isagu ah kibista nool waxyaabihii macbudka gudihiisa yiilay waxaa ka mid ahaa sanduuqii axdiga oo isaga laga sameeyey alwaax dusha iyo gudahaba looga dahaadhay dahab waxaana sanduuqaas ku jiray tobanka amaradood iyo dheri ay ku jiraan wixii reer binu israa'iil ay cidlada ku cuni jireen ee loogu yeeri jiray mannada iyo ushii haaruun oo magooshay haaruun ushiisu waxay ahayd ul la mid ah sida mid ku taal ama ka mid ah laantii laga soo gooyey waayo ubax bay bixin jirtay oo sida abbaarta ah cagaar baa dusheeda ka soo bixi jiray tobanka amaradood waxa ay ku qornaayeen laba loox oo dhagaxa waxaana ay amaradu ka hadlayeen in masiixu u imanayo inuu sharciga kaamilo waayo waa isaga kii kaamilay tobanka amaradood maadaama aanu wax dembi ah samaynin waxaa dheriga mannada ahina uu ka hadlayaa in masiixu yahay kibista nool ilaa iyo maanta haaruun ushiisii magooshayna waxa ay ka hadlaysaa sare kiciddii masiixa sanduuqa axdiguna waa meesha kursiga naxariistu yaalle eh waxaa dushiisa ku sawiraa laba cidood oo baalal leh oo iska soo horjeeda waxaana baalashoodii laysaga dhejiyey darfaha sare oo cidoodkana waxaa laga sameeyey dahab la tumay oo saafi ah waxaa halkaa ka soo baxaya meel la fadhiisan karo halkaa ayaa ay reer binu israa'iil ugu yeeri jireen kursiga naxariista halkaas ayaa ay welibana ugu yeeri jireen kerobiimta waxna ay ahayd rugta reer binu israa'iil iyo ilaah ay ku kulmaan waana meesha ilaah degganaa oo sanadkiiba mar ayaa waxaa halkaa tegi jiray haaruun oo ahaa wadaadka sare ee reer binu israa'iil welibana waxaa kaloo tegi jiray wadaadadii kale ee isaga ka dambeeyey ee welibana isaga ka soo farcamay oo shaqadoodu ay ahayd inay qabtaan xilka wadaadka sare waxaa macbudka ku wareegsanaan jiray dayr dherarkiisa lagu qiyaasay ilaa iyo boqol dhudhun ballarkiisana lagu qiyaasay ilaa iyo konton dhudhun guriga bannaankiisa waa macbudka eh waxaa yiilay laba shay waxaana ay kala ahaayeen halka allabariga lagu bixiyo oo naxaas laga sameeyey waxaana halkaa lagu daweyn jiray waxyaalaha ku saabsan dunuubta dadka ay gelayaan waxaa kaloo halkaa bannaanka ah ka dhisnaa oo kale barkadda weysada halkaasoo wadaadadu inta ayan macbudka gelin ay isku daahirin jireen iyadoo oo taasi ay calaamadu tahay inay dembiyadoodii ka daahirsameen iminka meesha quduuska ah oo macbudka ka midka ah waa halka ay ka adeegaan wadaadada oo ay ilaah ku caabudaan haddaba markii aynu ilaah baryayno oo ducaysanayno waxaynu caabudaynaa ilaah waa marka aynu quudanayno hadalladiisa oo aynu ku soconno iftiinka xaadirnimadiisa ama jaahiisa waana marka aynu isaga adeecayno oo aynu mudiicu nahay haddaba ma jiro qof kale oo aan ka ahayn wadaadka sare oo geli kara qaybta labaadoo loogu yeero quduuska quduusyada wuxuuna wadaadka sare geli jiray quduuska quduusyada hal goor sanadkiiba sidaannu idiinsoo sheegnay ha yeeshee markii masiixu dhintay ayaa waxaa laba cad ama laba inood loo kala jaxay ilxidhkii macbudka ee u dhexeeyey quduuska quduusyada oo ah meesha wadaadka sare uu galo sanadkiiba mar iyo meesha quduuska ah oo ah halka wadaadadu ay ka adeegaan waxaana taasu ay tilmaamaysaa in masiixu furay waddadii iyo inuu jaray kala qoqobnaantii dadka iyo ilaah u dhexaysay waxaana uu dunida u furay waddo cusub oo ilaah lagu gaaro waxaana cutubka sagaalaad oo ah kan inoogu xiga cutubkan aynu ku arki doonnaa faallada ku saabsan halka allabariga afooxa lagu bixiyo waana idan weyn oo dahab laga sameeyey waxaana kaloo aynu kaga hadli doonnaa cutubka sagaalaad wax ku saabsan sanduuqa axdiga oo isagu iminka yaalla samada samada sare ayaa ay yaallaan waayo masiixuba waxa uu joogaa samada sare haddii markaa aad cidlada la joogi lahayd beriga reer binu israa'iil waxaad arki lahayd in mar waliba taambuugga laga dhisi jiray dhex bartamaha teendhooyinkooda ay deggan yihiin waxaana ku hareeraysnaa teendhooyinka qabaa'ilada reer binu israa'iil oo iyagu ka koobnaa laba iyo toban qabiil waxaa kaloo ku muuqan lahaa daruur sida tiir oo kale ah oo ku dhex jirta macbudka iyo isla daruurtaas oo sidii dab oo kale u dhalaalaysa wakhtiga habeennimada waxaad kaloo arki lahayd wadaadada oo hore iyo gadaal u socda oo wada hawshoodii wax u bixinta dembiyada dadka iyo iyaga oo meel marinaya xeerarka quran ee ilaah ku amray inay reer binu israa'iil adeecaan haddaba waxyaalaha oo dhan waxaa lagu tilmaamaa hooska waxyaalaha hubaasha ah hubaasha waa jannada ama samada oo maantana ciise masiix wuxuu ku nool yahay ama joogaa samada sare isagao oo ku dhex jira taambuugii samada sare yiilay isaga oo aniga iyo adigaba howl inooga haya ilaah hortiisa waana howsha dhexdhexaadiyanimada waxaa qaarkiin aad isleedihiin ilaa iyo haatan caano un baynu cabaynaa oo wixii aynu soo aragnay way jilicsan yihiin goormo ayaannu cunnadii cuslayd cuni doonnaa ama waxbarashadu ay soo adkaanaysaa waxaan idinku leeyahay haddaba hilibkii wuu bislaaday oo kol dhow ayaan bilaabayaa inaan idiin qaybiyo ama aan idinsoo hordhigo laakiin hadalkan kirada weyn leh waxaan ku bilaabayaa inaan su'aal idin weydiiyo waxaanan ugu horumarinayaa miyaa masiixu idinka hubaal idin yahay haddii aad doonaysaan inaad xeerar ku socotaan oo aad leedihiin wehelnimo wacan marka waxba idinkama khaldna oo yaan lay fahmi waayin ama si xun aan la ii turjumanin haddii aad ka mid tahay walaalaha soomaalida ah ee ku howlan inay xer ka dhigaan qurumaha yaanay kula noqon in aad ilaah caabudayso markii aad walaalaha kale waxbarayso waxaa loo baahan yahay in marka hore masiixa la hor yimaado ama lasoo fadhiisto cagihiisa hoostooda oo waa in masiixu hubaal inoo yahay oo laga dhex arko noloshayada haddaba markii maanta aad ka soo baxday guriga miyaad masiixa niyaddaada ku soo qaadatay ama miyaad ka fikertay miyaadse dareenkaaga ka garanaysaa xaadirnimadiisa iyo inuu kula joogo masiixu wuxuu jiraa samada isaga oo adiga howl kuu haya saaxiib masiixu waa dhexdhexaadiyahaaga waana inaad isaga u tagtaa si dembiyadaada aad ugu qirato maxaa haddaba had iyo jeer dhibaatooyinkaaga ugula soo orodaa wadaadkaaga oo aad uga walaacinaysaa oo maxaad had iyo jeerba ugu soo ordaysaa tala bixinta wadaadka miyaadan masiixa ula iman karin dhibaatooyinkaaga miyuusan isagu hubaal kuu ahayn maanta ha noqon sida ilmo yar oo had iyo jeerba la koolkooliyo waxaan kugu leeyahay ku kor masiixa iyo garashadiisa si uu noloshaada hubaal ugu noqdo oo aadan uga shakiyin sayidkaaga waxaad hor timaadaa xaadirnimada badbaadiyaha nool waana waxa qoraha warqaddan cibraaniyadu uu ka hadlayo waxaan idinku leeyahay ilaah indhahayaga ha ka qaado caadka saaran si aynu u aragno awoodda masiixa iyo nabaadiinadiisa iyo jacaylkiisa iyo weliba daryeelkiisa haddaba markii hadallada ilaah aad dadka barayso la dooni maayo inaad waxyaalo kale oo aan hadalka ilaah ku saabsanayn kala hadasho ma ahan inaad faraha la gasho sharci la'aanta baahsan iyo musuq maasuqa ka socda dunida waxyaabaha aanay muhiim u ahayn in waxyaalaha looga hadlo waxa weeye in waxyaabahaasu aanay ahayn hadallada ilaah marka dantayadu waxa ay tahay inaannu dadka ku soo dhoweyno jaaha masiixa markii taa la taabageliyo wax kasta oo kale way hagaagayaan waxaa wax waliba la qalloocan yihiin oo tuur la leeyihiin waxa weeye inaan muhiimadda laga dhigin hadallada ilaah oo aan la hor joogin jaaha masiixa nool haddii aad ku socoto ilayska jaaha masiixa isaga ayaad la soconaysaa oo meel waliba ee aad tagto wuu kula joogaa oo baxar kastoo aad gashana kaaga bixi maayo saaxiib markii masiixu noloshaada soo galo waxaa jira waxyaalo fara badan oo noloshaada soo gelaya oo isbeddel ayaa kaa dhex bilaabanaya oo welibana dooni maysid in aad noloshii hore ku sii socoto waayo garaadkaaga iyo dareenkaagaba waxaa soo gelaya masiixa oo adiguna isku quuri maysid inaad nolosha cusub ee aad masiixa dartii ku heshay bay lihiso waayo had iyo goorba masiixa ayaa kula jooga waana dhexdhexaadyahaaga maanta oo welibana wuu nool yahay waxaan kaloo idiin sheegayaa saaxiibayaal in ciise masiix joogo haatan taambuugga samada sare yaalla ee laga sannifay kii muuse loo muujiyey wuxuu carshigii ilaah ka dhigay carshiga nimcada oo iminkana waxaa laynagu boorinayaa inaynu jaaha ilaah iminka ku tagno si farxad iyo yididiilo leh oo ay ka muuqato kalsooni dheeraada iyo iyadoo weliba ay inoo yaqiinsan tahay in rabbigu samooyinka ku dhex jiro baryada qof waliba ee masiixiya iyo weliba kuwa aan masiixiga ahayn ay u baahan yihiin waxa weeye inay ilaah la horyimaadaan qirasho iyaga oo qiranaya rumayso darridooda waxaana ay leeyihiin ilaahow waan rumaysanahay hadalladaada igana caawi rumaysa darrideyda haddaba rumaysa darrida dadka way ka weyn tahay rumaysadkooda marka waa in marka hore la qirtaa inaan wax waliba ka shakisannahay markaa dabadeed ayaa ilaah la weydiisanayaa inuu gacan inaga siiyo rumayso darrida ilaahna wuu garanayaa waxaa ugu wacan rumaysa darridayada oo dawo buu u hayaa waxaana ku qoran warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka koob iyo tobnaad aayaddiisa lixaad inkastoo aynaan weli gaarin sida tan soo socota oo rumaysad la'aantiis ma suurtowdo in isaga laga farxiyo taas aawadeed kan ilaah u yimaada waa inuu rumaysto inuu jiro oo uu yahay kan u abaalguda kuwa isaga doondoona marka sidaad arkaysaanba aniga iyo adigaba waxaynu u baahannahay hubaalnimada masiixa kuma arki kartid indhahaaga jirka oo dhagaha jirkana kuma arki karaysid waxaadse ku arki karaysaa indhaha iyo dhagaha ruux ahaaneed oo uu dhaqaajiyo rumaysadkaaga rumaysadka ayaa furaya indhaha iyo dhagaha ruux ahaaneed war maxay taasi wanaagsan tahay inaan fahanno laga yaabo inay kula tahay dhegayste inaan ka gaabinay inaan cunto adag idin siino bal wax yar suug waayo iminka ayaannu soo gaarnay qaybihii xoogga weynaa ee qorniinka waxaannu ku hormaraynaa maaddada ku saabsan in cahdiga cusub uu ka wanaagsan yahay cahdigii hore maadaama xaajadaasu inagu cusub tahay ayaannu iminka idiin akhriyaynaa baalka saddex boqol sideed iyo siddeetan ee ahdiga cusub cutubka sideedaad aayadda lixaad waxaana qorniinku leeyahay sida tan hoos ku qoran laakiin haatan wuxuu helay shuqul aad uga wanaagsan siduu u yahay dhexdhexaadyaha axdiga ka wanaagsan ee lagu dhisay ballamo ka wanaagsan waxaa iminka la leeyahay laakiin haatan wuxuu helay shuqul aad u wanaagsan marka ay sidaa tahay macbudkii dunida yiilay waxa uu ahaa hooska kan samada yaalla masiixu wuxuu ku nool yahay macbudkaas isaga ah oo badbaadadayadana halkaas buu ka sii wadayaa qof baa maalin igu yidhi badbaadadeyda waxaan lumin karaa intaanay qorraxdu dhicin haddaannu masiixa samada sare ku noolayn taana waa run waxaa suuragala in dhibaato ay jirto laakiin dhibaato nooga tegi maayo ciise masiix oo innaga dhibaatooyinkeenna dembigu inagu reebay inagu nici maayo sababtaa aawadeed aad iyo aad baynu masiixa ilaah ee naxariista iyo raxmadda badan ugu baahannahay waa dhexdhexaadyaha leh shuqul aad uga wanaagsan kii hore ee lagu dhisay ballamo waxaanan iminka haysannaa cahdiga cusub waana cahdi cusub ee ilaah inala gelayo kuweenna masiixiyiinta ah wuxuu ka soo horjeedaa ama uu bilcagsi ku yahay kii hore ilaah waxa uu muuse siiyey sharciga dabadeedna waxa uu siiyey tusmooyin ama xeerar iyo qawaanin loo dejiyey hawsha adeegidda ee ka dhex socon jirtay macbudkii reer banu israa'iil dembiga dadka halkaa ayaa wax looga qaban jiray marka qof lagu badbaadiyey dhowrista sharciga ma jiro oo lama hayo qof ilaah u yimi oo yidhi waxaan dhowray sharciyadaada oo dhan ee ilaahow iqaabil ama i aqbal ha yeeshee dadku si isdabajooga ayaa ay dembiyadooda wax ugu bixinayeen iyaga oo garanaya inaanay kaamili karin sharciga sharcigu waxa uu dadka u muujiyey inay gaari waayeen ammaantii ilaah marka waxu bixinta dembiga waxa ay ahayd booska waxyaalo iman doonaa marka wax u bixinta dembigu waxa ay ahayd hooska waxyaalaha iman doonay welibana macbudka reer binu israa'iil ay lahaayeen waxa uu ahaa isaga qudhaysu mid u taagan kan samada sare yaalla waxaan kaloo aragnay inaan leennahay wadaad wanaagsan iyo weliba qurbaan wanaagsan waxaan kaloo leennahay macbud ka wanaagsan kii dunida yeelay waana kan masiixu iminka uu ka dhex adeego ee samada sare yaalla waxaana waxyaalahaas ugu weyn halka allabariga ama qurbaanka dembiga lagu bixiyo oo innaga waxaa inoo ah masiixa oo samada sare jooga waana qurbaan ka wanaagsan kii hore ee lagu soo noqnoqon jiray oo masiixu wuxuu isku bixiyey dembigayga iyo dembigaaga haddaba waxaa jira waraaq faalla ah oo aan ka qoray macbudka oo isagu u taagan ama matalaya masiixa waxaanan aad iyo aad kaga faallooday waxa aan aaminsanahay oo ah in masiixu isbixiyey wuxuu kaloo dhiiggiisii ku bixiyey macbudka samada sare yaalla waxaanan rumaysanahay inuu taa iyada a garanayay markii uu lahaa sida ku qoran injiilka sida yuuxanaa u qoray cutubka labaatanaad aayadda toddobiyo tobanaad oo leh ciise ayaa ku yidhi ha itaaban waayo weli kor uguma aanan tegin aabbaha laakiin u tag walaalahay oo ku dheh wuxuu yidhi waxaan kor ugu tegayaa aabbahay oo ah aabbihiin ilaahay oo ah ilaahin islamarkaas ayaa uu haddana doonayey inuu dhiiggiisii ku bixiyo xagga sare isaga oo ah wadaadkeenna sare dhiigga masiixuna wuxuu oolayaa samada oo aragti xunna noqon mayso ama laga heli maayo dhiigga masiixa waxaase aragtida xumi ay ku dhex jirtaa dembiyadeenna haddaan dib ugu noqonno faalladii aayaddii lixaad ayaa qoruhu wuxuu leeyahay ee lagu dhisay ballamo ka wanaagsan markaannu dib ugu noqonno kitaabka axdigii hore ayaa ilaah muuse u soo dhiibay sharciga waxaana sharciyadaas ku jiray qaynuunno ku saabsan sida ilaah loogu soo dhowaanayo marka dadku ay wax ku caabudayaan macbudka ha yeeshee sida ilaah loogu soo dhowaado way ka duwanayd sida wakhtigii muuse markii la eego wakhtigii nebi ibraahim welibana qaabka ilaah loogu soo dhowaanayo wakhtigii nebi nuux way ka duwanayd tii nebi ibraahim markaana ilama ahan inaad kitaabkaaga quduuska u akhriyayso si xigmadaysan ama aqooni ku laran tahay haddaadan arkaynin in ilaah siyaalo kala duwan ula macaamiloon jiray faracba faraca ka dambeeya ilaa laga soo gaaro wakhtigii masiixa qoraha warqaddii loo qoray cibraaniyada ayaa isna waxau yidhi laakiin haatan wuxuu helay shuqul aad uga wanaagsan siduu u yahay dhexdhexaadyaha axdiga ka wanaagsan ee lagu dhisay ballamo ka wanaagsan waxaa aasaaska axdiga cusub noqonayaa ballamo kuwii hore ka wanaagsan inkastoo aniga iyo adigu aynu qayb ka nahay ballankaa haddana yaanay kula noqon in ilaah iloobay dadkiisa waxaa ballamada wanaagsan la kaamili doonaa wakhti mustaqbalka ah waana aakhiru zamanka markii aad akhriso nebiyadii axdigii hore waxyaabihii ay qoreen ayaan laysmoogeysiin karin xaqaa'iqa ah in ilaah u soo noqonayo reer binu israa'iil oo uu ku soo celin doono dalkoodii sida aniga ay iila muuqato soo noqoshadan reer binu israa'iil ay dalka ku soo noqdeen ma ahan mid kaamilaysa waxyiga nebiyada nebi yeremiya waxa uu leeyahay isaga oo maalintaa iyada ah ka hadlaya sida ku qoran kitaabkiisii uu qoray ee yeremiye ah cutubka soddonaad aayadda siddeed iyo tobanaad baalka sagaal boqol saddex iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qorniinku leeyahay sida tan rabbigu wuxuu leeyahay baloogaada maxaabiistii teendhooyinka dadka yacquub waan soo celin doonaa oo meelihiisa lagu hoydana waan u naxariisan doonaa oo magaaladana waxaa laga duldhisi doonaa taallada burburkeeda oo daarta boqorkuna sida ay ahaan jirtay ayaa ay u ahaan doontaa waxaa kaloo ku qoran kitaabkii yeremiye ah cutubka koob iyo soddonaad aayadda siddeedaad sida tan balogaada waxaan iyaga ka soo kaxayn doonaa dalka waqooyi waanan ka soo ururin doonaa dhulka darafyadiisa oo waxaan iyaga la soo keeni doonaa indhoolaha iyo curyaanka iyo naagtii uur leh iyo tii ilma la foolanaysa iyagoo guuto weyna ayay halkan ku soo noqon doonaan waxaa aayaddanu inoo sheegaysaa waddan la leeyahay waa mid waqooyi ka xiga dalka israa'iil dalkaasuna waa dalka ruushka ruushka beryihii shuuciyadda way adkayd in yuhuuddu ay ka soo baxaan oo ay dhulkoodii falastiin yimaadaan waxaa kitaabka yeremiya ah cutubka koob iyo soddonaad aayadda tobanaad ilaa tan koob iyo tobanaad iyana laynoogu sheegayaa sida tan quruumahu rabbiga ereygiisa maqla oo gasiiradaha fog ka dhexnaadiya oo waxaad tidhaahdaan kii reer binu israa'iil kala firdhiyey wuu soo ururin doonaa oo waxa uu u ilaalin doonaa siduu areejire arigiisa u ilaaliyo oo kale waayo rabbiga reer yacquub wuu soo furtay oo waxa uu ka soo badbaadiyey gacantii kii isaga ka xoogga badnaa haddaba yuhuudda iminka joogta dalka israa'iil kuma imanin furashada ilaah oo qaarkood way ka fog yihiin ilaah ha yeeshee markii maalinta waxyiga lagu sheegay ay timaaddo waxa ay gelayaan sida qoraha warqadda cibraaniyada loo qorayba leeyahay ballamo ka wanaagsan kuwii hore
nasiisa ka soortaan u baahannahay nasiisa ka soortaan u baahannahay ibuu sarreeyo wankuu salaadna ibuu sarreeyo wankuu salaadna samaysinka lahaa subanaan samaysinka lahaa subanaan sayidnimada ha soo degato sayidnimada ha soo degato samanasay ku tahay dhulkana kasin samanasay ku tahay dhulkana kasin waxaanu samayno noo saamax waxaanu samayno noo saamax sidaaninaba u saamaxayno sidaaninaba u saamaxayno ibuu sarreeyo wankuu salaadna ibuu sarreeyo wankuu salaadna samaysinka lahaa subanaan samaysinka lahaa subanaan sayidnimada ha soo degato sayidnimada ha soo degato samanasay ku tahay dhulkana kasin samanasay ku tahay dhulkana kasin hana saarin miisaankaaga hana saarin miisaankaaga anagu sii dayn siriiq shaydaan anagu sii dayn siriiq shaydaan ibuu sarreeyo wankuu salaadna ibuu sarreeyo wankuu salaadna samaysinka lahaa subanaan samaysinka lahaa subanaan sayidnimada ha soo degato sayidnimada ha soo degato samanasay ku tahay dhulkana kasin samanasay ku tahay yow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ulfanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin